mudan madaxweyne mudanayaal iyo marwooye maanta mirga iyo maamuus weyn bay noo tahay in aad nagala soo qayb gashaan xafladan aynu dib ugu furayno madaarkeenna caasimadda weyn cigaal international airport oo muddo reduce operation ku jiray madaarku ma wada xidhnayn laakiin wuxuu ahaa reduce operation waxaa shaqaynayo keliya runway ciida oo diyaaradaha yaryar ee qaramada midoobay iyo hay-adaha iyo waxaas leeyihiin ay ka adeegayeen runwaygan maanta aynu furayno oo lagu sameeyey dibu habayn iyo casriyeyn oo ka koobnaa laba kun afar boqol iyo lix iyo lixdan mitir two thousand four hundred sixty six mitir waxaa la sameeyey nineteen fifty eight dowladda ingiriiskaa samaysay wuxuu madaarkani la da'ahaa xilligaas madarro kale oo maanta inaga qurux badan oo dunida waraabiyo madaarka baxrayn uu ka mid yahay exactly intaa sidaa loo dhisay baa keenana loo dhisay qurbadaa yar ee aad aragtaan ee caanka uu ku yahay madaarkeennu sidaas oo kale ayaa loo sameeyey xilligaa waad garan kartaa oo laga joogo shan iyo konton sano mudanayaal dayuuradaha loogu talagalay xilligaa inay ka duulaan tirada dadka ka soo degaysay kabaasitigiisa waad garan kartaa dunidu waxay isu bedeshay muddadaa yare nusqarnigaa weliba aviation sectorku ama industrigan diyaaraduhu si xawli leh ayay isu bedeleen ayuu isu bedelay marka waxaad garan kartaa dibudhacaynagu yimi sodonkii sannadood ee aynu ka mid ahayn qarankii soomaaliya la odhan jiray wax horumar ah oo garoonkan caasimadda somalilan oo wakhtigaana ahaa caasimaddii somalilan protectorate isla markaana ahaa magaaladii ugu mudnayd gobollada waqooyi wakhtigaa wixii la odhan jiray wax horumaroo lagu sameeyey ma jirto taasi waxay muujinaysaa qarankii soomaaliya la odhan jiray ee daynta badan qaatay ee dunida ka daymaysana qabrigii daynka loo bixiyey ee muxuu ahaayey deeqda badan la siiyey ee muqorafada dunida ay lagu dawarsaday inaan qaniimadiisi si siban loo qaybin ayay ka markhaati kacaysaa wuxuu ihi ninkii jiray daayeerow qaraab ka waran tunkaygiiyo togogayga keegbu waxay muujinaysaa maanta oo laba kun iyo saddex iyo tobanaa inaynu isla kii uun mid cusub ma aha kaynu samaysanay isla kii waxa layo restressing afka qalaad lagu yidhaah waa dibu adkayn shaqada laga qabtay runwaygan dowladda kuwayt bixisay oo ku baxday isaga iyo faniskiisa oo lix kilomitir iyo badhaha waxay ahayd lacag dhan ilaa afar kun afar milyan iyo afar boqol oo kun oo dollar baa loogu talagalay sagaal tobankii milyan ee dollar ee dowladda kuwaydi lagu caawisay waxaanu u baahanay daraasad runtii ayaan u baahanay mashruucan dowladdii madaxweyne daahir riyaale kaahin ee uu mudane cali waracadina ka mid ah wasiirka duulista xilligaa ayaa codsi u dhiibatay dowladda kuweyt dekedaha iyo madaarada in laga caawiyo laakiin waxba kama suuro gelin iyadoo arrintaasi codsigaas u laalayee dhagaxa la tuuray ayaa isbeddel siyaasii dalka ku yimi oo xukuumaddii kulmitaalada qabatay xukuumaddaa uu hogaaminayay madaxweyne axmed siilaayo isla amintiiba taladii raggii horena siiyeen iyo warafkii maqnaa ayaanu dawlis aanu ceelka ku ridnay oo aanu magaranaysaa ka shaqaynay anigoo uga mahad celinaya madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo xoog saaray oo ilaa boqorka kuway telefoon kula hadlay oo arrintaa xabuuray codsigaa kadib waxay noo soo direen wefdi kooban oo assessment tiam ah oo darsiya waxaynuu baahannahay markii ay noo yimaadeen maxaa u baahantihiina lagu yidhi oo ay markaa hayaan madaaradeennaanu geynay wax alla wax daraasad noo ah oo diyaarsan oo aanu la sharnimaadno ama assessment waxa afka lagu yidhaha ama evaluation saxa maanu hayn markaad wax dhammaystiran haysatay dowlad wax ku siinaysa kaasaa wax laguu siiyaa waxay noqotay in markaa intaan layna caawin laynaga caawiyo daraasadda diyaarinteeda assessment team marka waxaa loo baahday in novembar labadii kun iyo tobankii ayaa dowladda kuwayt martiqaad ii samaysay aniga iyo wafdi aan hogaaminayo magaalada kuwayt aanu tagnay si ofishalah siqiyo badanna lagu soo dhoweeyey waxaana la guddoonsiyey deeq dhan toban milyan oo dollar oo heshiis aanu ku saxiixnay in lacagtaa layna siiyey somalilan government la siiyey lacagtaana boqortooyada kuwait ay u dhiibtay ee kuwait fund hay-adda la yidhaahdo si ay hawshaa u fuliso oo u maamusho ee dabadeedna si loo meel mariyo mashruucaas waxaa muuqata in loo baahan yahay in concentre injineers la sameeyo oo qabta afar shaqo way joogaan maanta way nala joogaan consultantkii naarko i c t oo ah khubaro kuwaitiyiin hindi iyo ethoobiyaana ka kooban waxay qabanayaan diyaarinta baahideenna saxa ah maxaynu u baahannahay maxaa ku baxaya ranweygeenna maxaa terminaalka berbera ku baxaya maxaa siliga ku baxaya qaybta labaad inay diyaariyaan tenderka iyo bigga qaybta saddexaad inay diyaariyaan inay sameeyaan marka mashruuca la bixiyo ee kamberi ku guulaysto wax la yidhaha supervision iyo monitoring dabagal kuurgal quality control inay tayadiisa eegaan iyo inay gunaanadaan intaasaa mas-uuliyadooda ahay hal milyan oo doolar oo lacagteenni ka mida ayaa ayaa la siiyey consultantska shaqa laxaadda inoo qabanayaan lacagtii intii hadhayna waxaa loo qabiyey labada mashruuc ee berbere iyo hargeysa oo midba intaa ileegi ku baxday dalaalkan hargeysa oo aada u gaboobay oo muxuu ahaaye aan jecelahay qoladii muuse salaf iyo sifilaafiyeshinku inay buugtii aynu daabacnay ee diyaarinay ay dadka u qaybiyaan oo soo qaadaan sawirradooda arrin weyga ka arki doontaan muxuu ahaayey muxuu ahaa muxuu ahaa waxaa laga qabanayay ranweygeenna maanta cusub aynu furnay saddex shaqo ayaa laga qabanayay daraasadda ka sokow kuu horreeya wuxuu ahaa waxaa la yidhaahdo raweygii ingiriisku dhisay ee gaboobay in bayskiisii dib loo soo dhagaxii burburay meeshu waa meel adag masallaha la yidhaahdaa in markaa dhagaxiisii dib loo soo dhiso burburay shan iyo konton markaa laga joogay afar iyo konton sano in dib loo soo dhiso marlabaadka meelaha uu ka daacay ama jilcay ama roobabku waxyeeleen ee naafoobay in la gooyo oo lagu sameeyo waxa afqalaad lagu yidhaha baajin oo la saaro lakab asfa balaanta ah aad aad baa u mahadsantihiin waxaan ku talin lahaa halkaa ha loo dhigo mas-uuliyiinta aad iyo aad baa cismaan dheere uu u mahadsan yahay waayahay waxa marka baajinkaa la sameeyo meelihii naafoobay la kabo waa la goynayaa dibna waa la kabayaa waa la adkaynayaa waayo meeshaas oo naafa ah haddii rakab kale la saaro berita ayay daacaysaa waa arrin technical ah oo khubarada ku shaqadayna ay weliba iga damayn doonaan oo sharxi doonaan kadibna waxaa la saarayaa markaas leyer first leyer ama lakabka koowaad oo ah lixdan milimitir ama ama lix sentimitir aba loogu talagalay in la saaro oo adag oo la yidhahda d b m waa waa waa nooc asal balaanka oo adag adag oo loogu talagalay in aanu ciirin ka labaad markaa kadib saddexaadna waxaa la saarayaa afartan milimitir lakab ka kooban ama afar sentimitir oo isaguna ah dalaas leyer leyerka u dambeeya oo ah leyer naciima oo khafiifa halka aad soo marteen ee apronka ama baarkinka waxaa yaalla leyerkii koowaad kii khafiifka ahi ma yaallo waxaa laga yaaba in dadka qaar yidhahdaan war waa maxay baalkan coodhcoodh kale waa leeyarkii hoose isaga lama saarin kii dambe ee khafiifka ahaa waayo kama mid ahayn qaybtani mashruuca waxay ka mid ahayd qayb uu ku tabarucay kambanigii qandaraaslihii qaatay mashruucan ayaa inoo qabtay abroonka iyo taxiwaygaas oo qaybna aanu anagu dabarray qaybna ay isagu bixiyeen lacag ilaa saddex boqol iyo konton kun ah ayuu ku baxaya waad garan kartaa xaddiga lacagta intaa la eg marka intaas ayaa shaqadaasaa la qabtay shaqa aad u weyn bay ahayd waxaa mashruuca dad badani aanay fahamsanayn sidii sheekh cismaan ilaahay raalliha ka noqdee uu sharxayey dadka qaar baa u haysta waddo yaroo laba habeen la dhigayo ranweyga ranweygu wuxuu leeyahay specification gaara oo lagu shaqeeyo wuxuu leeyahay tayadiisa ayaa la ilaalinayaa lacagta intaa leg waxaynu ku bixinay in tayadiisa laynagala ilaaliyo oo layna camay contractorkaasi inuu wixii loogu talagalay sameeyaa loogu talagalay waxaa ka mid ah dhagaxa lagu samaynayo ee kalasharadeennu ku samaynayaan halkan ayaanu ka qaadaynay waxaanu geenaynay etoobiya laboratoria ku yaal oo casri ah waayo halkan laboratoria baara kuma jiraan wuxuu maqnaanayaa muddo haddii haddii krasharkaasi sarartii uu ka goynayay dhagaxa haddii ay dhammaato buurtii uu ka jarayo buur cusub uu bilaabo waxa waajiba intaa cusubna dhagaxeeda la soo baadho waxaa ka mid a shixmad wal oo daamur ah oo la keeno waa in loo dira laboratory etoobiya ku yaal hadduu kun foosta keeno wiigan oo uu daamurku ka goo wiigga dambena laba kun keeno shixmad walba waxaa loo diraya etoobiya ilaa saddex wiig bay maqnaanaysaa waxaad garan kartaa markaa maamulka iyo habka intaan egi waktiga uu qaadan karo waxa intaa dheer kambaniga laftiisa waxaa ku yimid runturooyin kambanigan oo kale waddankeenna hore ugama jirin waa ku cusbaa waa kambanigii ugu horreeyey ee waxaanoo kale sameeya dhowr iyo labaatankii sanaynu qaranka madaxa bannaanayn ahayn asfa baraanka rakibaadiisa warshadaa oo keliya ayaa naga qaadatay afar bilood in ku dhow soo rarideeda iyo dhisideeda ayaa qaadatay kambaniga waxaa ku yimid turunturooyinka carqaladii ku yimid waxaa ka mid ahaa waxaa duhoobay oo mashruuca qaatay nin muwaadinoo reer somalilan iyo shirkad chinisa dabeedna shirkadii chiniiska khubaradeedii markii ay bahashii dhistay ayaa dowladdoodii u diiday inay halkan ka shaqeeyaan sababo muxuu ahaye iyaga u gaara dabadeedna waxay noqotay in uu kambanigii isku kabo muxuu ahaa kambani suuriyiina oo halkan joogaa maanta inoogu martay oo ah nimanka shaqadan qabtay shaqadaa qiimaha le baa la qabtay waa shaqo maanta garoonkeennii laba dhibaataa haystay mid waxa ahayd kabasitiga culayska ama weydku ahaa waynu xalinay mashkiladda waxaa loogu talagaray ranweygeennan maanta inay ka soo degaan diyaaradaha airbus iyo ayaa loogu talagalay culaysahaan inay ka degaan oo qaadi kara xaddi la-eg boqoliyo iyo shan iyo lixdan kun qaadi kara qaadi kara magaranaysa ayaa loogu talagalay halkii awale uu aad xaddi u yar uu qaadi jiray waxaa marka mushkiladda labaad ayna haysataa waxa weeye waa dherarka laba kun iyo afar boqol iyo lix iyo lixdan diyaaradaha qaarkood ayaa waxay u baahanayaan hargeysa ma aha sea level waa high very, very high attitude afar kun iyo afar afar kun iyo afar boqol oo viit weeye hargeysa halkan masalaha gaar ahaan aynu joogno marka afar iyo taa kun iyo afartaa boqol diyaaraduhu waxay u baahan yihiin waaweyne inay inay inay ka fadhiistaan meel way ka fadhiisan karaan laakiin inay ka kacaan iyagoo shidaalku u buuxo ay ku noqonayeen iyagoo u buuxo muxuu ahaa basanjarku mid intaa ka dheer bay u baahan yihiin marka diyaarado badan khubaradii technicalka gacanta ku haysa diyaaradda shirkadda ethiopian airline kenyan airways dhammaantoodba technical teams iyo daalo iyo khubaradoodii baa ka shaqaynaysa noocyaday ka soo dejinayaan waxa weeye macnaheedu maaha wax ka degi maayeen laakiin with limitation waxa weeye masalan oo kale waa inaanay diyaaraddaasi weyni aanay halkan shidaalkii ay dubay ku tegi lahayd oo kale iyadoo buuxday barsanjarkoodu buuxa ranweygaan ranweygeenna waxay u baahanaysaa inay meelo kale qaarkood shidaal ka qaataan arrintaa waa arrin farsamo gacantaanu ku haynaa dowladda somalilan ee uu hogaaminayo madaxweyne axmed siinaanyo waxaa u diyaara oo ay fulinaysaa oo maalgelinaysaa oo gacanta aanu ku haynaa muddo gaaban dheerayntii ranweygaas oo aanu bulshada somalilan iyo airline industrieska aanu maanta ugu bishaaraynayno kun iyo boqol mitir oo cusub ayaanu ku dari doonaa bilahan soo socda oo khibraddeedii iyo waxeedii naga soo marayna aanu garan karno maanta sida wakhtiga loo koobo isku celcelis maanta lix bilood buu raweygaasi socday marka laga tago mobilizationka iyo waxaa waxaan rajaynaynaa inuu bilo gaaban maadaamuu kala bar ka yaryahay intii hore inuu ku qabsoomo waxaanu himiladayada ku jirnaa labada kun iyo afar iyo tobanka maalmaha ugu horeeya ee sanadka cusub in somalilan yeelata ranway ka kooban lix kun iyo saddex kun iyo lix boqol iyo konton mitir inuu inay yeelato oo noqon doona mid geeska africa kuwa ugu qiimaha badan uu ka mid yahay intaa marka laga tago dowladda kuwait amiirka boqorka dowladda kuwait aanu u mahadnaqaynaya shacbigoodaba muddadii sanadka ahayd ee madaarkan aanu ku samaynay reduce operationska intaa keliya lama qabanayn dowladda somalilan cashuurtii ay ummadda ka gurtay mudanayaal iyo marweyn cashuurtii aanu idinka gurnay ee idinka beerhaaminay waxaanu ku samaynay horumarkaa laydin soo daawisiiyey ee buuggaa laydiin qaybinaya oo xambaarsan yahay marka laga tago qaybta ranweyga lacag ilaa siddeed boqol oo kun oo doolara ayaa ku baxay oo dowladda somalilan bixisay marka laga tago ilaa lacag toddobaatan kun ah oo aanu shirkada xayiisiya kaga iibinay sifa sharci ah marka intaa laga tago waxaanu muxuu ahaayey waxaasi waa wixii aad ammaanadaa noo dhiibateen cashuurtiinnii ayaa lagu qurxiyey tusaale markaan soo qaato afar qaybood buu ka kooban yahay terminaalka laga dhoofo laga soo dego waxaa la dhisay kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo kontonkii waad qaadi waad garan kartaa dadka ka dhoofayey iyo xaddiguu qaadayay waxaanu ku samaynay ballaadhin casriyeyn waxaanu ku samaynay sidoo kale ballaadhin qaybta laga dhoofo iyo qurxin waayo madaarkaagu halka laga gelayo kadinkiisa ilaa iyo halka la fadhiisanaya waa inuu noqdaa compliant international standard madaarada nin waliba siduu doono uma dhisto waxaa lagu qiimeeyaa mudanayaal iyo marwooyin qaab gaara oo standard waa inay waafaqaan kuwa dhigoodaa waa inay la jaanqaadaan kuwa caalamka oo la tartami karaan ilaa kaatogariga uu yeelanayo debdemisku waxay leeyihiin qaab loo qiimeeyo ilaa iyo nooc walba madarada dunida waa la qiimeeyaa waa la babiisgareeya ee kaa waa qiimaysa waxaan rajaynaynaa inaan kaalin mugule oo qiimane ka geli doono sidoo kale waxaan dib habayn ku samaynay v i biyada iyo qaabka loo galo iyo kelimadooda oo isku dhex daadsanaa dafiri mayno waanu qiraynaa qarankan maalinba waxbaa u soo qabsoomayey raggii naga horreeyeyna inay wax ku dareen oo wax soo qabdeen qabteen waa garanaa waxsaanu runtii rumaysannahay oo aan beenahayn taariikhda ciidinama dafiri karto wixii laga qabtay madaarkan maanta dhowr iyo labaatankii sanaynu qaranka ahayn kama qabsoomin haddaanu nidhaano faanna maaha beenna maaha waa mid runa annagoo qirayna in wax laga soo qabtay muxuu ahaye oo aqala dhisaya qarankani ka dhigiman yihi guud ahaan runtii hawshaa lixaad kale baynu qabannay waxaa sidoo kale isaguna ku soo kordhay madaarkeenna siduu agaasimu sheegayey oo qiimo weynu yeelaya securitigiisii iyo safetigiisii oo waxa ugu muhiimsana madaarada waxaynu ku noolnahay mandiqad xasaasiya oo sensitive ah oo securitigu aada u halis yahay kooxa tiririhiisa argagixisaa ayaa ka adeega maanta oo magaranaysaayay mandiqadan oo dhan ka qalgeliya nabadeeda si aynu u hubinno in garoonkeenna dayuuradaho dhan iman karaan ay ka dhoofi karaan loo aamini karo waxaanu la kaashanay dowladda ingiriiska annagoo manchester government f c o foreign commonwealth office uu maalgeliyey qalab casriya oo madaarkeenna argeysa iyo birbaraba maanta yaalla oo ka dhigaya complaint waxaanu wadnaa inaanu dadka somalilan dayuuradaha ka tagay wajeer lagu qasbi jiray lagu baadho in laga qaado dowladda dubai waxay go'aansatay wakhtigii hore lix bilood ka hor inay joojiso falaatiyada somalilan barbara ka imanaya intii aanaanu qalabka samayn markii ay arkeen inaanu qalabkii samaynana way ogolaadeen dowladda etoobiyana waa saas oo kale dhammaan somalilan falaatiyada ka taga waxay yihiin kuwa la aqoonsan yahay securitigooda iyo safetigooda sidoo kale waxaa madaarkaa lagu xidhay oo meel wal oo halkaa iminka aynu joogna laynaga wada daawanayaa kamarada casriya oo ilaa laba kilomitir ka adeegaya oo dhaqdhaqaaqa la socda dhacdooyinka iyo khaladaadka ee dhaca dib loo baari karo ee shilal iman kara ilaahay naguma salida ka hortegi kara maamul xumadii toosinaya intaa ka sokow marka laga tago waxaanu dib u hagaajinay xukuumad ahaan maamulkii madaarada tiyadoodii baanu kor u qaadnay muqdilo waxa ugu yar oo international standard ah terminaaladeena inaan sigaar lagu cabbin muxuu aha jaadna lagu cunin waxa weye waa isbeddelka ugu yar in shaqaalaheennu ay dhiya yeeshaan dhibaarmanadooda kala duwan inay yeeshaan uniform gaara in aanay jirin wax dayurada dad laga boobo iyo dad baasboorradooda la baabo waxaanu casriyeynay immigration systemkeennii qofku markuu soo dego dhaatadeennu maanta lawyacado saynac wajaale berbere iyo hargeysa dhammaan somalilan lug iyo dayuurad qof kastoo ku soo dego waxay ku xidhantahay xarunteena ku xidhan tahay fingerprint baa laga qaadayaa baasboorkiisa waa la seefgaranayaa maaha macnaheedu sida dadka qaar yidhahdaan meelaha lagu ururinayaa security-geenanu ka shaqeynayna waxay muujinaysaa inaynu nahay qaran u diyaarsan inuu la jaan qaado dunida ayaynu muujinaynaa waxa weeyaan qabyadu way jiri kartaa dhaliiluhu way jiri karaan roobo maalin lama dhisin waxaanu se rumaysannahay haddaanu nahay xukuumaddii midiidinka idiin ahayd mudanayaal iyo marwooyin inaanu tubtii saxayd ku taagannahay dhabbadiina aanu hayno taa macnaheedu maaha wax walba waanu dhammayna runta marka laga hadlo maxaanku idhahdaayey bartadkii dalka waxaanu dhammaystirnay sanadkan disembar baanu golaa wakiilada horgeynay iyagoo mudanayaashu mahadsabe ansixiyeen waana markii ugu horeysay somalilan ee barjadkeedu wakhtigaa diyaargoobay waxa uu maanta marayaa barjadkeennu boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo doolar halkii uu ahaa toddobiyo afartan milyan oo doolar waxaad dareemi kartaa isbeddelka intaa leega ku yimi ma aha macnihiisu cashuurtaanu kordhinay dadkaanu diiranay war waxaanu cashuur kordhinay ma jiro waxaanu jebinay mooyaane yaa xaqiijinay inaanu wax kordhinay ragga meelaha dawladda ka caayaya dhaliisha waa ogolahay waa u maskax furannahay dowlad dulle baanu nahay dowlad dimuqraadi lagu doorto food doonaysa baan noo shalaynaa dadka u baahan baanu nahay waxaanu nahay dowlad mudakar oo mucaarad soo ahayd siddeed sano oo qaadan karta dhaliisha iyo toosinta caydu de way reeban tahay ninkiisa caayaya waxaanu leenahay kolley annaku waxna caayi mayno waxna cajarafujayn mayno waxaa nagaga filan xikmaddii imaamu shaafici rag waaweyn oo membarada fadhiyoole waa tuug hebe oo ay runtii ay erayadaasi qiimahay ku fadhiyaan la garan karo ilaahay agtiisa iyo dadka agtiisaba oo waxaanu leenahay ninkii wax isku hayaa hala yimaado marfashyada iyo fagaarayaasha qoori fagaaray kuwa sheekootaa ee aqoon-yahanada iyo bahda waxgaradku ay joogaan kuwaasaanu kula doodayna waanu ogolaynaa lala xisaabtano deedi mayno ma diidno waanu xisaabtanaa golo walba waxaanu ku soo bandhignaa waxaanu qaban doonaa san walba barnaamij baanu ku gudbinaa isagoo madaxweynuhu ummadda golayaasheeda u akriyo kaasaana lagula xisaabtamaya sanadkaa wixii ka qabsoomayna waanu faafinaa saddexdii biloodba mar baanu soo saarnaa dowlad samayntiisteena ma jirto waa tii ugu horraysay ee ummaddeeda sidaa xog ugu soo bandhigta waxaanu leenahay raggaa dee yooyootamayaa imaamu shaafici gabaygiisii uun baanu leenahay إذا سبني نذل تسايت رفعة وما العيب إلا أن أكون مساببه وكلما ساد عيبا زدت حلما دلبان ولين وحا تاريخ أيام موجود وانا ولما وحا وقفتي مدن يالي مروي كنت مركان إذين شيغو وارودن كان أنغا مديدين كي نبان نوبيدي نبان نسيدي رجال كان يشيغي وارماشن جيرينو geereennu ma wada qaado in ragga hayaa uu afka ku maalo dharaarmaalo iyo inuu nirgaha koriyo ma wada qaado laba dareen meel ma wada geli karaan nidaam dowladeedna laba iskuma wado inay tuuga noqdaan wax hantaysa iyagu wax habkaysta wax xoolaha ummadana xada iyo inay yeeshaan fishal iyo dareen qarannimo oo dal ay ku dhisaan meel ma wada geli karaan nin kale meel bay wada galaan hay challenge kareeyo fishanka haddaad qaadato inaad dal dhisto wax abuurto dayn baad ku gelaysaa wax lagama hantaysto xeedhadan yar ee qaranka ee miisaaniyaddeennu laba ma wada qaado laba xag ma wada qaade hal xag rag soo maamulaya way joogaan annaguna maantaanu gacanta ku hayna laba xag ma wada qaado inuu ninku murdiyo ragga ragga talada gacanta ku haya inay murdiyaan oo iyagu xagtaan oo xantaystaan iyo inay ummadda horumarkeeda iyo kaabayaasheeda dhaqaale u xagaan haddaannu xaganayno oo aanu xantaysanayno waxa aad aragteen maanu dhisneen haddaanu xaganayno oo xantaysanayno tobanka kun ee ciidamada qaranka inta ka inta ka badan maanu siinayn darajooyinka qiimaha badan maaha darajada xikmadda laga baqay waa waxa weeye darajadu waxay soo kordhinaysaa culays miisaaniyad toban milyan oo doolar in ka badan ayay miisaaniyadda laba iyo toban labada kun iyo afar iyo tobanka kusoo kordhinaysaa qarankan sanadkan saddex afarta bilood oo keliyana waxay kusoo kordhinaysaa laba milyun iyo badh oo aanu ugu talagalnay haddii aanu waxantaysanayno oo waxabkaysanayno oo aanu xeerada murdanayno waarma suuraga lix bilood inaanu biriijkii hargeysa ku dhaqaajino lacagtii geedaartayda qarankan kala dhaantaashay aanu maxaanku dhahdaa aanu kaga bedelno ma suura gasha waxaas ninkayna way suuro geli karaa waa kuma horaa loo soo maamulay waar meeshu waa meeshii wuxuna waa wixii uun waxaan leeyahay walaalayaal aan is-iimaansanno taladana waa ogollahay tilmaamahana waa ogollahay waan soo dhowaynaynaa muwaadiniinta taladooda waa soo dhowaynaynaa waxaan runtii ku soo ururinayaa waxaynu u baahan nahay inaynu isu dulqaadanno inaynu wada shaqayno inaynu iskaashanno mucaarad iyo muxaafidba marxalad adag bay soomaaliga maraysaa oo u baahan inay ka gudubto oo aynu iskaashanno ammaankeena iyo nabadgelyadeena waa inaynu ilaalinaa waa inaan ammaanka dowladdeena doortay baanuna annagaa ka mas-uula ilaalinta sharciga kala dambaynta ummadda midnimada iyo wadajirka qarankan waa u dulqaadanaynaa canaanaha iyo dhaliilaha u dulqaadan mayno in qaranka la burburiyo wixii lagu soo tabcayna in lagu ciyaaro u dulqaadan mayno taa macnaheedu ma aha waanu cabbannahay mas-uuliyad adag baana saaran inaanu waxan hayno oo halkeedii gaadhsiino waxaan ku soo ururinayaa wixii technical detailsa waxaan u dayin doonaa khubaradii mashruucan muraaqibiinta ka ahayd waxaan halkan ku guddoonsiin doonaa shahaadooyin kambanigii mashruucan dhisay consultantiskii shirkadda daryeel oo dhistay terminaaladan qiimaha badan iyo quruxda badan iyo halwadanadii nooca ahaa ayaanu halkan ku guddoonsiin doonaa madaxweynuhu siin doonaa waxaan kusoo ururinayaa wixii technical aspect ah waxaa runtii aan u daynayaa khubarada